waana magacaygu waa maxamed xasan munaasabadaana waxay ku saabsaneed wada tashi ay noogu yeereen wilaayada islaamiga ee banaadir oo horkacayo waalida wilaayada sheekh cali maxamed xuseen sheekh cali jebel iyo odayaasha deegaanka hurwa marka kulankaasaa dhacay waxaana isugu nimid xaafadda suuqa xoolaha oo waaligu ka qayb galay halkaasi xafladda ku saabsaneyd iyo kulankan inaadeer maxaa looga hadla kulanka waxaa looga hadlay dhibaatooyinka dadkaas deegaanka suuqa xoolaha haysta muddo fara badan arrintaas ayaa looga wada hadlayay dhibka dadkaas deegaanka haya muddadaas tirada badan maxaa la isla gartay waxaa la isla gartay in arrintaas wilaayadu waxay noo ballan qaaday oo dadka deegaanka ay u sheegeen inay arrintaas wax ka qabanayaan dadkuna ay la shaqeeyaan iskana kaashadaan dhibka ay ku hayaan nimankan dawladda sheegta ee jooga aaggan aan hadda ku nool wax talooyin oo adinka aad u gudbiseen wilaayada ma jiraan waa jiraan walaal waa la isdhaafsaday wixii caqli iyo talo iyo maskax ay dadka deegaanku hayeen iyo tii wilaayada waa la isku darsaday waa la isku afgartay waana si fiicana loogu heshiiyey waa gartay suuqa xoolaha waxaa jooga dhanka kale ciidamada shisheeye iyo dawladda ayaa meelo meelo ka jooga iyagoo maxaad ula shaqayn weyseen walaal kuwaas wax lala shaqay karo maaha cid la shaqaynaysaana ma jirto dadkan deegaankan joogana loogama baran inay la shaqeeyaan mana la shaqay doonaan intaa ay gabaru ka nooshahay mana la shaqay doonaan mana la shaqeeyaan maxay tahay sababta waa waxaad fahmi karta adigu waa dad micnahan dhibaataynta ummaddaas waa dhac waa cofi waa boob waa guryihiiyo hadday jingad buris iyo musbaar isku dhacay ay maqlaan aan aan cidaada ka saaysan jirin oo ay lacag ka rabaan oo aan isku dayactiro karin ciyaalkii iyon dugsigii iyo iskoolkii aadi karin oo maalin walba laqala la gadanayo lacag lagu rabo waxaan la soo koobi karin waa gaadiidkii oo jeedkii mar loo asbaarada bilqanta ay taallo oo hore iyo gadaal ay kala jeedaan waa masaajidadii oo ay ay aan aan sida rab loogu tukan karin wax la soo koobi kara maaha waa dhibaato aan kala gool lahayn waxaa dumar mahasheegin qofay waa bayeelayaan lama arko waa tahay aad baad umahadsan tahay noogu dhiib odayaasha kale waa odayaalkii weeye oo kale weeye magacaygu waa mahad muktaar xaaji waxaanu maanta u kulannay dhibta naga haysato deegaanka gurwa iyo suuqa xoolo yani sidii u tahay xabkii hadda uu ku sheegayba yani dhibta sida lagu sheegay waaye in shareer lala mari karo gaadiidkii ma shaqayn karo eeardaydii ma socon karto wixii adigu guri lama dhisan karo jiikadii wixii markaa aad dhisi maagtaba mataqaana qorya lagugula imaanaya marka dhibtaas ku kulan waadayna ilaahay mahadiisoon la kulannay oo waxay tahay arrintaas aan ka wada hadlayna maanta kulankan sidaas u ah natiijada kulanka bal noo soo koob dhankaaga
ilaha ma hadda iskale natiijada kulanka kolley waxay noo ballan qaadeen inay arrintaasu nimankaanu oo tuutaaleydaana lagu soo fasaxay oo jid iyo jahamidna aysan haysan inay wax ka qaban doonaan kulley noo ballan qaadeen natiijada ugu dambeynta annagana waa ku rayaaqnay waanu ku rajaweyna hadduu ilaaha yidhaahdo kulley waa soomaali waa ummadii waa ummadayna waa culimadayna insha allahu tacaala adinkana kaalintiina waa noocee annaga waxaan ka geysan karnaa wixii markaas dhibka nagu hayhan aan farmuuqno oo aan sheegno meesha alaal meeshay galaan aan waali u sheegno waa gartay dadaalkeena intaasuu ku kooban yahay annaga ilan tawar kala ma hayna iyo duco waa tahay tiro ahaan odayaasha aad kula kulanteen waaliga toddobaatameeye waa toddobaatameeye waay waa toddobaatameeye waay oo maanta aan howleyn usoo soomaalihi dhan ay ka kooban tahay waan waxaa la isweydiin karaa sida ay ku suura gashay in intaas oo oday dhaqameeda oo la yaqaano oo hiliwaa ka socda ay waaliga kula kulmaan maaragtay suuqa xoolaha waa su-aal meesha ku jirto waxaa weeyaan taasu ilaahay baa mahadda iskale ilaahay baa na waafajiyey waaligana macnaa waa dad wadankoodii u dhashay waa dad mataqaanaa wadankaana yani ay leeyihiin kulli annagana wadankii ummadii aanu ka mid nahay waa mataqaanaa dadkeeni weeye marka sidaa darteeda meel aan isku aragna ceri iyo dhul maba isweegi karnaba ma fahantay waa gartay marka dawlad mawa jirto wixii la dhihi lahaa waay len maxaa yeelay dhe dawlad laga cabso waxay jiri leedahay dawlad daacada ay jirto waa tahay noogu dhiib odayaasha kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
magaciy waxaa maxamed warsame axmed nabadoone bal wax ka dheh kulankan aad la qaadateen waaliga banaadir ilaahay yaa mahad iska qofka bini aadanka mar walba waxa horta wax kasta wala kulmaa dhibaato iyo wanaag labadaba ilaahay yaa la kulmiya ma garat waa garta walaal waxa waaye kulanka aan qaadanay odayaasha iyo macal uqaasha iyo macal geed fadhiyaasha oo dhan waxaan ku aragnay inuu dhibaato uu yahay maanta oo walaayo islaamig ah waxaan ahayn oo wax loo kala maanta aan u sheegin oo kale garwe garta waa garta haddee meeshiina waxa waaye meeshii cerka laga xidhay xeryaaba katinay taagan tahay meesha dawladnimo taalla ardadii iyo maca waxbarashadii iyo dhalinyaradii iyo daraqlayntii gaadiidka intiga waa la iibsanayaa ma garata yaa iibsanayaan ciidamada dawladda isku sheegay waa gartay marka marka liif iyo lacag iyo bu- iyo dhac iyo boob aa naloo geystaa maalin walba ma garata maxaad iska tiraahdeen marka arrintaas waxaan iska dhahnay eh, tabarteenu inaan macnaha marka dadka islaamka intaan waxaan inaan la kulanno oon maaragtay hadda siday tahay warbixin aan uga diibno oon dhahno tabarteenu waxaanay tahay nala arka ma garata waa garta dee ninta la iska anoo shacabka horta waa iska aragto nin hub haysta iyo nin saanad haysta midna male ma garata gartay hadda awooddeena waxay noqota marka inaan hay dadkeenii iyo qaraabadii hore iyo islaamka inaan garabsanno ma garata waa garta hadee ilaahay baana waafajiyey marka nimcadaas maxaa la iskale marka een, hadee waxaan kaa rabnaa marka intaas odayaashii hadda warbixintooda halkaas ay ku eegtaa ma garata aad baad umahadsan tahay noo dhiib mid kale odayaasha ka mid a asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu nabadoona magaca noogu bilow magaca cali cismaan idris waay cali cismaan idris een, ka waran shucuurtaada maanta ee ku aadan Horta kulanka aad la maanta aad qaadateen iyo aad ay weliga ufaraxsannahay boqolkiiba boqol waa shuurtaydu waa kacsan tahay waxayna u kacsan tahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxyaalo aanna fadhi aanan beryahan bilahan iyo sanadahan aanan gelin ayaa ilaahay wa- eh, u sababahay oo dhacay marka aadan ufaraxsannahay aadan ufaraxsannahay Eh, mideeda kale waa fadhigan waa fadhi wanaagsan oo ahaa fadhi ay iska arkeen walaayadii iyo ummadii reer suuqa xoolaha u ahaa boqol kiiba boqol dadku aaday u faraxsan yihiin aaday u faraxsan yihiin aadayna shirkan aaday loogu wada farxay maxaa si gaara kuu soo jiitay ee, kulanka iyo qodobadiisa marka la eego kulankan iyo qodobadiisa waxaa ii soo jiitay qof walba ra'yigeeda iyo waxqabadkeeda iyo maskaxdeeda le- oo kulmay ayaa i soo jiitay waxaa meeshaan ka muuqday dad wax isweydiinaya xaggeen ka marnaa xaggeen wax ka samaysanaa xaggeen ku wanaagsan intaasaa wallahi farxad gelisay waa gartay marka aada iyo aadaan ugu faraxsannahay waa sidaas waana si wax lagu farxana waa tahay hadee dadkoo dhan kala maqan yahay ama telefoon waxba laiskuma weydiin kara laakiin haddii laisku yimaad dhibaatooyinkii iyo waxa la hayo iyo wixii laga qabanaya intaba waa la sheegaya saad la socoto magaalada muqdisho ee, waa tan aad ka cabanaysaan amnigeeda ee, iyo dhibaatooyinka aad kala kulantaan ciidamada dowladda ee, yaa sugayay ammaanka shirkan ballaaran ee aad la qaadateen waaliga ammaanka maasha allah tabaaraka allahu walaayadu waa joogtay eh, wa- wa- wa- wa- walaa- walaayadu waxay wadatay ciidan ciidamadeediyaa joogay sugayay ammaanka Eh, eh, annaguna waa isaga kalsoonayn oo deegaanka iyagi waay waa tahay nabadoonka ugu dambeeya aan waraysanayno asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu nabadoone een, soo dhowow waa dhowaa insha allah waa tahay magaca noogu bilow magacayga cabdicismaan faarax ayaa la yidhaha sharaxaad naga sii bal ee, kulanka go kulanka wuxuu ku saabsanaa odayaasha iyo waxgaradka iyo xubaasha deegaanka iyo walaayada gobolka banaadir uu hogaaminayo sheekh cali xuseen sheekh cali jebel ayaa macnaha meesha ku kulmay waxaana odayaashu ay ka cabanayeen dhibaato badan oo nimankan dowladda ah cidda ay ku hayaan deegaanka degmada hidwaa iyo tanyaaqshiid labadaba marka eh, dhibkaas oona u badan yahay dhacdhac iyo boob iyo dil iyo ganacsi oon la- la furo karin gaadiid oon la wada karin kufsi guryihii oo la dhisalaayaho musqushii hallaam yar aadan ka bedelo karin dhibaato badan ayaa meesha taal waa gartay marka haddee mar kaloo loo carara ma jirto fafiruu ilallah ilaahay iliye ilaahaygiiga iyo kita- sunna ilaahay iyo sunnada nebiga in loo cararo Mm.
ayaan ka wada hadalnay haddii odayaashii dhalinyaradii cuqaashii waxgarka deegaanka aan nahay iyo walaayada gobolka banaadir maxaad nooga sheegi kartaa een, waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee waaliga uu goobta ka jeediyey wallaahi waxyaabihii u muhiimsanaa waxaa ka biday khudbad dheer oo dadka khudbad dheer oo dadka laaftooda iyo qalbigooda soo jiidata uu- uu macnaha meesha ka siiyey waaliga waa gar waxyaabaha laga wada hadlay ee ku saabsan in wax laga qabto oo la iska kaashado een, ammaanka lagana hortago een, ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda shaqo ayay u baahan tahay marka kaalin noocee ayaad ku leedihiin xaggiina wallaahi kaalin weyn dadka odayaasha deegaanka dhalinyarada kulli waxa waaye kaalin weyn in laga qaato hil iyo ho intaba la intaba leh waa tahay waxaa laga yaabaa eh, in dowladda ay cambaareen usoo geediso si guud eh, degmooyinkan hadda eh, shiray ee hiliwaa iyadoo markii horena farta idinku gudi jirtay inaad tihiin dad diinta xaggeeda u janjeera marka ka waran kolley waxa lagu haystay mar walba farta lagu godaayo waxay ahayd in dad dad aada u diin jecel ay yihiin ya dad aada u diin jecel oo lagu haystay awalba eh, qaaluu rabbuna allah dad yiri inay ahaayeen marka hore waa garta haddana kolley wax un hadda ay nin ilaahay ku xiran iyo ninaan ilaahay ku xiran awalba isa simeyn mana sinaan doonaan insha allah